shacabka degan deegaanka bilicsan ee duleedka degmada kismaayo iyo ku-abadahay biilaan haysata walbarashiyo caafimaadka oo deegaankasay inku jarna deegaanku ooyo hore indeganaayeen dad danyare iyo haduwayba hakaabarakacey dad yo hosaameyn dagaalada iyo abaarta ku jarta deegaano ku tirsan maamulka jubbaland qaar ku mid ah dadka deegaanka bilicsan ee duleedka galbeed ee degmada kismaayo iyo wayba iyo ku hadaleena dhibaatada iyo hakubarakaceen wayniyo sheegana iniyo bilicsan iyo kulukulumen hadhawaayo fayle inkastooyo unku jarna adeegyada muhiimka ah nololo bini'aadamka dadkan soo barakacay waxay ka soo barakaceen buula xaaji jaroon yaaqdabeel ilaahi baa ku roon yahay ee habaaqa ilaa qudus waa dad maaragtay marka horena wuxuu ku nool lahay oon xandho lahayn yaa la ahay haddii dhibkii uu batay oo dagaaladii iyo burburka uu batay dadkii marka hore wuxuu ku noolaa lahay wixi waa la waay waa soo barakaanay annagoo waxbaan haysanay halkaan ku soo biirnay beeritaankaas waxaan u soo dhawaanay reer balacsan oo walaalyaalkan ah oo deegaan noo soo ah meesha deganaay waana soo dhawaan gacmo wanaagsan iyo uur wanaagsan ay nagu soo dhaweeyeen ilaa saacaddaas hadda dhexdood ilaa bar iyo bar halkaanaan joogno annaga dhibaatadaasaa nahaysa oo deegaanka soo barakaca intaan buuqaysa arkaysan waa barakac annagoo qaxooti soomaaliyeed ah oo ka soo barakacnay waaxaha kismaayo afarteeda koono oo maato leh saqiir leh kabiir leh hooyo leh waalid leh waayeel leh agoon leh rajo leh wuu ku mahadsan yahay guddoomiyihii meeshaan na soo dejiyo gacmo furan nagu keenay haddee wixii u haysta waan la isticmaalnay wixiina way ka gawaabsadeen baahi badanna way iska jirtaa dayac wuu iska jiraa daryeel la-aan way iska jirtaa waxaan idinka codsanaynaa in walaalyaalow wax naloo qabto oo shacabkaas dhibaataysan siddeed boqol toddobaatan iyo saddex qoys waaye wixii aa u qaban kartiinoo walaalnimo aa ugu qaban kartiin iyo muslimnimo inaa u qabatiin idinkaa dadkii dowladda magaalada ah intaasaan oga baxay warka wasalaamu calaykum beerxaana biroole sooya harboole meel walbo intaan dhibaataa dadka kasoo kicisay marka qaxaas itaa meeshaan lagu imaanay haddaan soo meeshaan imaanay gudoomiye cabdirasaaq qeer allah siiye waana soo dhaweeyey midda koowaad oonkii meesha naga haayay baraayihii nagu fasaxay waa laga caday haddana baraagta deegooda wartiiba noo fura hala caweeyey waan cadnay intaas isagana waa ku mahadsan yahay idinkan waxaan idiga rabnaa nafta biyaal nolosha caano biyo ma haysanno baad ma haysanno gabdhihii umuleen gool ay ku seexdaan ma haystaan bacayay roobka ka galaan ma haystaan dhibaato way iska jirtaa dadaan dabka shidan karinaa jiro agoonaa ku jirto waayeellaa ku jiro wiilaadaa ku jiro dadaan waxba haysanaa jiraan hadda madaxdaa tihiin waxaan rabnaa nin walba intuu imaado warkana laga duubto magaxyaha nalaga qorto nalaga cararo horey noo soo gubtay bil iyo bafa inta degannahay wax wax naloo qabtay ma arkin hadda si degdeg in loo soo gaaro oo dadkan wax loogu qabtaan rajaynayna hadduu allah awoodal raalli ka noqdo dadka soomaaliyeed yo inta badan waybayo hakubaraka aayana olaadayo abaaro isbiirsadii haanaseyta oyo kulukulumayaan dhibaatooyin yo ku mid eyin minatalaan awlaado oo walbarashiyo caafimaad an helaana